asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee aan ku soo qaadanno waxyaabo fara badan oo noloshii waayuhu ay dadka bareen waxaasoo noocyo badan u kala lahaa qaar baa laga yaabaa inuu dhanka xisaabta ama tirada gelahayey qaar kalena waxaa laga yaabaa inuu gelahayey dhanka xidigirska qaar kalena waxaa laga yaabaa inuu gelahayey dhanka abuurka iyo dhulka iyo waxsoo saarka qaar kalena waxaaba laga yaabaa inuu gelahayey xilliga doorka ama da-da iyo isku aadinta awlaadda ama ubadka iyo baraarka iyo yeela iyo niryaha iyo isku tu'inta taas iyadaa ayaa laga yaabaa inuu gelahayay taasoo u baahnayd mid walba aqoon gooni ah sababtoo ah soomaalidu waxay ahayd dad xoolaha daweysa xoolaha iyagu ay leeyihiin dad daweeya oo daweysta dad dadkooda daweeya oo dhirta noocyadeeda dawada yaqaana dad yaqaana dhulbiyoodka ay biyuhu fadhiyaan iyo meelaha ceelasha laga qodi karo dad yaqaana maaragtay xidigiska iyo sayniska xagga cirka ah ee ay waxyaalo fara badan ku eegaan iyagoo isku aadaadinaya wakhtiyadii hore ee lasoo maray iyo wakhtiga la joogo oo aan ku dambaabaynin wakhtiyada soo socda waxaasoo dhan waxay ahaayeen noloshii hore ee soomaalidii hore ee caadiga ahayd ee la yaqaanay iyo qaababkii ay u noolayd soomaaliduna waxay ahaayeen dad xitaa haddii ay sheekaysanayaan sheekada cilmiyeeya ee ma ahayn dad iska sheekeeya ama ku sheekeeya waxyaalo kale oo aan loo baahnayn ama aan nolosha waxba u taraynin soomaalidu waxay ahayd dad haddii eebayadmahayo hadalka ay isleeyihiin isagoo murtiyeysan oo uu dagan yahay oo qiimaysan yahay haddana isfahma oo adeegsada hadalkaas iyaga oo hadalku uu si wanaagsan u anfacahayo maantana xubinteenan murtida waxaan ku soo qaadanaynaa qaybihii kala duwanaa ee waayihii soomaalida iyo waxyaalihii ay soo martay xitaa soomaalidu waxay ahaayeen dad markay lugaynhayaan sheeko isku dhaafiya waxyaalaha qaarkood waxay ahaayeen soomaalidu xitaa dad markay wax sugahayaan sheeko kale samaysta oo sheekooyin cajiiba oo aan dembire ka soo gaadhaynin waxyaalaha dhaca ee nolosha dhexdeeda laderiskaana ay ku soo qaataan middan maantana waxay dhex martay laba nin laba nin ayaa safar ahaa wadda ayay hayeen labadii nin way kala aamuseen wayna socdaanoo wadday hayaan dee waddadana waxaa loo baahan yaha markaad hayso in sheeko laysku dhaafiyo labadii nin baa ninkii aqliga badnaa yaa wuxuu ku yidhi waryaa hebelow nin ama aan ku qaado ama iqaad hebelow ama iqaad ama aan ku qaado ayuu yidhi ninkii labadii nin mid ka mid a kii hadalka yidhi mooyaane ama aan ku qaado ama iqaadkii yidhi mooyaane kii kale ayaa yidhi saan kuu qaadi adaaba iga xoog badan labadeenne miyaan ku qaadi karaa ni orgatagnioo ku qaadi mahaye waxba hay qaadeen adigana ku dhibi mahayo waxba hay qaadeen niyahow adigana ku dhibi mahayo ayuu ku yidhi isagoo aan fahminba ninku hadalka uu yidhi arrintaa iyada ihii ninkii hadalka yidhina way ku adkaatay wuxuu arkay ninka uu la socdaay nin maran inuu yahay kii hadalka lagu yidhina way ku adkaatay oo ninka uu la socday inuu doqon yahay ayuu u qaatay oo iqaad ama aan ku qaadadii ayaa cuni weyday saas iyadoo layahay ayaa la cid galay oo saasaa lagu tegey mahmaahda maanta aanu ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi carabkaagu waa faraskaaga